bismi illahi raxmaan raxiim orta ugu horeen waan kaaga mahadcelinaa runtii walaac weynaan qabnaa oo ku aadan mustaqbalka siyaasadda soomaaliya iyo halka ay degi doonto maxaa yeelay xilligii waxaad moodaa inuu xilli kala guur caman lagu jiro kaane uu muhiim u yahay in maaragta dadaalo badan la sameeyo isku socod badan la sameeyo wada shaqeyn badan ee dhacdo waxaad moodaa in lasii kala fogaanayo xilli loo baahnaa in laisku soo dhawaado oo wax la wada qabto marka aadaan arrintaas walaac badan ugu muujinaynaa waana arrin aan maalmahanba aan ka shirayna waxyaabaha hadda noogu qorsheysanna waxa ay tahay haddaan nahay urada bulshada rayidka inaan guddi u magacaabno arrimahaas u kuurgalo oo madasha iyo dowladda federaalka iyo inti alle intii gacanka geysan karto sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed inaan la kulanno arrimahana aan sida ugu macquulsan aan loo dejiyo loo wajaho in laga hadlo mustaqbalka dowladnimada soomaaliya iyo nabadgelyada soomaaliya muhiimadda laga saaro markaad fiiriso dowladda dhexe iyo madaxweynaashii hore ee xisbiyeen hadda ay hogaaminayaan ama madashan madaxweyne shariif oday ka yahay arrinta kismaayaa laisku qabtay maxkamada dacwo la geeyey mar dambena maarata warkuu isma soo tarin inkastoo hadda guddoomiya maxkamadda uu sheeginay inay dacwadii dhegeysan doonaan bulsharaya doorkiinii sooma muuqda inaad gebaysaan
walahi bulsharaya doorkeeda hadda aan dhehi karo way gabtay ma jirto mana umaleynaa inaan doorkeena aan gabnay balse waxaa la rabaa in la fahmo bulsharayadka doorka ay qaadan karto xilli waxaa jirtay aan doorka haddaan qaadana mid ka weyn aan qaadan jirnay maxaa yeelay dowladna ma jirin oo wadanka hogaamiyaal kooxeedyaha ka jiri jiray xilligii dambeo dowladnimada soo la bilaabayana stagekeena door baan ku lahayn hadda waxaad moodaa in nidaam dowli xoogaa oo jiro xisbiya siyaasadeed oo ka hadli kara arrimaha siyaasadda ay jiraan maamul goboleedadii ay dhamaystiriyeen ay soo xoogeysanayaan annaga hadda marka doorkeena runtii markaan aan aan fahamka aan ka baxsho loo baahanya waxay tahay waxay tahay annaga inaan processka ama wadiiqada lagu gaari karo dowlad wadaag iyo lagu ilaalin karo xuquuqda dadka soomaaliyeed qofkas muwaadinka soomaaliya uu leeyahay isla markaana keeni karta in wadankii uu hore u socdo siyaasadaha wadanka lagu hagaayo oo xoojinayo dowladnimadii iyo xasiloonadii waxyaabaha anaga aan ka shaqeynayno aan rabno inaan xooga saan adaan orada bulshareedka waqti xaadir kaa waay doorka aan qaadanayna waa kaa marka doorkeen waa waa muuqdaan waana ka shaqeynaynaa
guddigaad ii sheegtana magacaabeysaan guddigan muxuu qaban doonaa
runtii guddiga waxaan rabnaa inuu qabto inuu la kulmo cid alle ciddii markaa xal u ah ama maslaxa u ah sidii loo xali lahaa khilaafka siyaasadda waxaa ka mid ah madasha hadda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya waana inaan la kulanno international community-ga haddii ay suurtooda xataa maamul goboleedada inaan la kulanno maxaa yeelay intaba waxaa maanta mas-uul ka saaran sidii wadankan xasilada loo sameyn lahaa runtiina markaa fiirisid soomaaliya waxaad moodaa dhinaca mas-uuliyadda inay aada u liidato oo qofka inuu iska xil saaro danta guud marka laga reebo danta gaarkiisa ah haddii meeshii mas-uuliyad ay ka maqan tahayna waxaa moodaa waxaa ka maqan damiir damiirkana aa maqanaana mas-uuliyadda iyo damiirka waa isku xiran yihiin saas darteed runtii cid alle ciddii maanta hoggaan dalkan ka hayso mid dowladeed iyo mid aan dooli ahaynba waxaa mas-uul ka saaran yahay ilaalinta iyo xoojinta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya waktiga haray aada buu u yaryahay marka loo eego wakti khilaadka dowladda khilaafkana waad ujeedaa meeshuu marayo walaac aad qabtaan oo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waa mid noocay
waxyaabaha hadda ugu weyn oo xasaasiyadda leh oo runtii u baahan in aada looga hadlo dadkuna ay fahmaan jidkay ku socdaana la cadeeyo waxa ay tahay waa doorashooyinka soo socda dhamaystirkii dastuurkii iyo khilaafka udhexeeyo maamul goboleeda qaarkood iyo dowladda federaalka oo isleeyahay wuxuu caqabad ku naqon karaa inay hirgasho doorasho xaqii xalaala marka waxyaabaha is leenahay aan walaaca qabno waxa ay tahay haddii aysan weli iyadoo waktigii dhow yahay aysan caddeen nidaamka doorashada iyo qaabka doorashada u dhacayo dowladduna ay weli arrintaa aysan si waadax ah ama open ah aysan uga hadlin ama usoo bandhigin aamusnaantaas shaki badanay keenaysaa oo laga qabo inay wax dhici karaan inaysan wax dhici karin waxaa kaloo aamusnaantaas ka faa'iidaysanayo dadka raba inay lugooyaan ama caqabad ku ah xasilooni soomaali ka dhalato ama dowladnimo soomaali ka dhalato dadka noocaas oo kalea waxay ka qaadanayaan advantage ka qaadanayaan aragtidiina bulshariga marka muhiimadda waxa ay tahay waa inay arrimahaasito xasaasiga ah oo dadku arabaha inay wax ka ogaadaan in dowladda ay ka hadasho banaankana la keeno si ay u noqoto wax laga doodo oo waxna lagu daro waxna laga dhimo laakiin haddii amusnaanta dowladda waxay keenaysaa culays badan culayskaas badan wuxuu imaan karaa ama khilaaf abuuri karaa ama cid kalesta ka faa'iidaysan karto oo dana gaar leh tan aan qowlka aan ka qabnona taa waayo u baahan in wax laga qabo marka maxaad ku baaqi lahaydeen rajada ah in in one man one vote ee waddanka ka suura gashaahi horta bulsho rageed xaggee ka joogtaan
horta wax walba waxay u baahan yihiin dadaal u baahan yihiin iyo rabitaan hadduu rabitaan jiro dadaalkana uu jiro horta wax waa la gaari karaa laakiin haddii aysan dadaalku uu liito wixii rabitaan kaliya laguma gaari karo runtii waktiga aada u yaryahay wadankii meelo badan ama aan aan dhehe guud ahaan nabadgelyadiisii taamaha dadku biseelkoodii runtii waxay u baahayin wax badan laga qabto oo oo la geliyo weli waxaad moodaa dadku inay ka dhex guuxayso dhibaatadii ay soo mareen ay saameyn ku leedahay si hadda u fikirayaan iyo si u dhaqmayaan waxyaabahaas oo dhan markaa fiirisid runtii waa caqabada aada u waaweyn oo jira waay laakiin waxaa is leeyahay haddii dadaalka uu mideysan yahay rabitaankana laga mideysan yahay waxay la tahay inay dhici karto in doorasho dhacdo